subax wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiya dalsan kuna soo dhowaada qodobada ugu dooroon saakaan idiin helna waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo madaxtooyada soomaaliya kulan kula qaatay isimada dhaqanka sool oo muqdisho ku sugan golaha ammaanka qaramada midoobey oo bayaan ka soo saaray dagaalka ka socda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool mid ka mida beelaha soomaaliyeed oo nabadoon ku caleemo saartay magaalada muqdisho madaxweynaha jubbaland oo xarigga ka jaray lix waddo oo isugu kordhiyey magaalada kismaayo akhbaaraadka caalamka warkeena si waxaad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah guud hor leh oo lagu xiray ku biiritaanka kosofo ee midooda yurub iyo nato
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wanaagsan waa subaxnimo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay sideedda bisha lixaad ee juun sanada laba kun saddex iyo labaatan intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu dooroonaa warkayga subax markana kusoo dhawaada iyagii oo intaasi ka faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa madaxtooyada qaranka waxa uu kulan kula qaatay isimada dhaqanka gobolada sool iyo sanaag ee maalmahan ku sugnaa muqdisho xasan sheekh maxamuud oo uu weheliyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda xasan xamse cabdi barre ayaa casho sharaf ka qabsoontay madaxtooyada qaranka waxa uu ku maamuusay isimada dhaqanka gobolada sool iyo sanaag ee maalmahan ku sugnaa magaalada muqdisho si ay xaaladda deegaanka ula wadaagaan madaxda heer federaal madaxweynaha ayaa soo dhaweeyey go-aamada golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay kusoo saareen xaaladda ka taagan magaalada laascaanood waxa uuna ku baaqay in fursad loo siiyo gurmadka iyo gargaarka degdega ah ay u baahan yihiin dadka deegaanka loona abuuro jawi ku habboon waanwaanta iyo xalka nabadda madaxweyne xasan sheekh ayaa adkeeyey baaqii dowladda ee ku aadanaa ama ku wajahnaa dhinacyada xiisadda gobolkaas kaas oo salku ku hayay in xal aan nabad ahayn lagu wajaho dowladda federaalk soomaaliya ayayna ka go-an tahay inay qaadato doorkeyda kaga aadan nabadeynta iyo fuudeynta wadaxaajoodka si loo joojiyo colaadda isla wararka gobolka sool intaanan ka bixin golaha ammaanka qaramada midoobey bayaan ayay kasoo saareen dagaalka laasacaanood ka socda golaha ammaanka ee qaramada midoobey oo si weyn walaac kaga muujiyey rabshadaha ka socda magaalada laasacaanood ee gobolka sool iyo waqooyiga soomaaliya ayaa warsaxaafadeed kasoo saaray bayaanka golaha ayaa ugu horeyn dib ugu xaqiijiyeen xurmadu ay u hayaan madaxbanaanida dhuleed jiritaanka qarannimo iyo madaxbanaanida siyaasadeed ee soomaaliya warbixinta golaha ee xaaladda laascaanood ayaa lagu sheegay in shacab badan ay ku dhinteen colaada ka taagan magaalada ilaa iyo boqol iyo konton kun oo qofna ay ku barakaceen golaha ayaa sidoo kale tacsi u diray helada kuwii colaada ku nafaayey soo kabashana u rajeeyey kuwii ku dhaawacmay waxaa kaloo warbixinta lagu yidhi xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxay soo dhaweynayaan dadaalada dowladda federaalk soomaaliya ethoobiya iyo odayaasha dhaqanka ee kuwa aadan gobolka si xabadda loo joojiyo wadahadal ay soomaaliya ay garwadeen ka tahayna loo bilaabo qaramada midoobey ayaa ugu baaqday dhammaan dhinacyada ku lugta leh colaadda inay heshiis xabad joojin ah gaaraan waxayna booriyeen wadahadalka loo dhan yahay oo colaadda nabadda kusoo dabaalaan warbixinta ayaa dhinaca kale ugu baaqday xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya inuu taageero iyo gacan dheeri ah ka geysto arrintan golaha ammaanka ayaa dhinaca kale ugu baaqay somalilan inay si dhaqsaa ciidamadeeda kala baxdo laascaanood islamarkaana ay dhinacyada ka isxakameeyaan oo ay joojiyaan daandaasiga iyo hadallada colaadda horinaya qaramada midoobey ayaa sidoo kale soo xusuusisay dhammaan dhinacyada waajibaadka ka saaran ilaalinta sharciga caalamiga ah ee bani-aadinimada iyo shuruucda xuquuqda aadanaha waxaa kaloo goluhu u xil saaray dhinacyadu in lagula xisaabtami doono mas-uuliyaddaasi saaran gaar ahaan kuwa jebiya shuruucdaasi caalamiga ah ama geysta xadgudubyada dhinaca xuquuqda aadanaha waxaa kaloo goluhu ugu baaqeen deeqbixiyayaasha inay dardargeliyaan kaalmada bini-aadamnimo ee loo fidiyo soomaaliya iyagoona dhinaca ka dalbaday inay sahlaan galaangalka kooxaha waxyaabaha qarxa geysta mid ka mid ah beelaha soomaaliyeed ayaa muqdisho waxa ay ku calimo saarteen nabadoon guud oo ay iiga doorteen waa madal mid ka mid a beelaha soomaaliyeed ay ku caliimo saaranayeen nabadoon guud oo ay iyaga doorteen maruudhinka bilicda weyn baanu baaqayaa saddexda booska bilowdaanu baaqayaa bahda warsaamacaali dhammaan waan u baaqayaa munaasabadda caleemasaarka duqa dhaqanka beelaha warsamo cali faarax yabarow iyo nuutiya oo ka mid ah beelweynta marooyin ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho nabadoono dhallinyaro haween iyo mas-uuliyiin ayay kulmisay caleemasaarka nabadoonka cusub waxaana goobjoog ka ahaa xildhibaan yaasiin farey oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka beelaha warsamo cali faarax yabarow iyo nuutiye ayaana maanta waxay magaalada muqdisho ku caleema saarteen nabadoon mustaf muxudiin maxamuud dhigane inuu noqdo nabadoonka guud ee beeshaas qaar ka mid a nabadoonnada goobjoogga ahaa ayaa ka hadlay caleemasaarka iyagoona dardaaran u jihdiyey nabadoon mustaf dhigane nabadoonkeenna cusub muusey waxaan leeyahay soo dhowaaw alxamdu lilaahi hawl culusaa lagu dhiibay allah kula galab galo annaguna alxamdu lilaahi inaan garabkaaga taagna oon kula shaqaynaan isku dayayna haddii ilaahay yidhaaha joogistiinna aada joogtiinna waxay rabtaa meel laga cambo qaaday rabtaa wax walbana waa la sheegay saacaddan wixii ka dambeeya waxaan rabnaa minay xildhibaan tahay iyo minay odod tahay iyo minay aaqil tahay iyo minay gebar tahay iyo minay wiil tahay waxay naqaysa ha naqatee wax walba ununkoo mida iridaan inaan ka baxnaan rabnaa ilaahay idankiisa cusubna kii mayaxaaba allah ka dhigo kii waxa nala qaada oon isla qaadana allah ka dhigo kii waxa maha ku jira ka baxsana allah ka dhigo ununkuna waxay la tahay duca aan noogula yeero inaan u ducayno adiga waxaan ku leehay in abtigeeyow dadkii ku doorta ka dambey dulqaad iyo diinna ku dadaal dadkii ku doortay ka dambey dulqaad iyo diinna ku dadaal adaan ku leehay nabadoonkii hore ee xilka baneeyey sheekh cumar cali maxamed ayaa madasha ka sheegay inuu xilka ku wareejiyey nabadoon mustaf dhigane wuxuuna sidoo kale u mahadceliyey cid kasta oo la shaqaysay dhankiisa waxaa goobta ka hadlay xildhibaan yaasiin farey waxaan halka u soo istaagay odagii nabadoonka beeshaan u ahaay oo hore oo bukaan socda waayo gacanta laga hayo od aragtiin maadaaman aan ilaahay ka baryay nabadoonnimadiina wareejiyey eelka tolkaa in nin fiicana la siiyo oo toolka hogaamiya ilaahay ducadaa wayga aqbalay ninka la yidhaah mustafa maxam mustafa muxudiin dhigane ninkaasaa la doortay ilaahan wax badan ku xamdiyey asagana xilka allaha laga qaado khayr badanna allaha siiyo awalan waxaan u mahadcelaa marka ugu horeysa alla ka digto ani marka labaad tolkaa nabadoonka u ahay oo anoo indhoola oo anoo bukaanso adoo jiran nabadnimadayda aan qofin wax ka sheegin oon qabiil wax ka sheegin oon aniga aygu soo dhacday tolkaasna waa mahadsan iyo muraadkiisa allah sahlo adduunyadiisa aakhiradiisa taama allah ka dhigo maanta waa maalin weyn waa maalin micno weyn uga fadhido dadka meeshan joogo waayo waa maalin la duubayo duub duubkaasoo ah iridda ee laga soo gelayo dadka duubanayo marka waxaan leeyahay duubkaasna duubkii lagu barakoobo lagu qayraabo allah ka dhigo ilaahayna mas-uuliyadda hala qaado nabadoon mustaf waxaan leeyahay gogoshii xildhibaanka oo deegaanadiina la dhigaayo ayaa ku xigta gogoshan nabadoonka guud ee la doortay ee mustaf muxudiin maxamuud dhigane ayaa ugu dambeyn madasha soo xiray isagoona sheegay inuusan noqon doonin nabadoon qaas ah balse uu noqon doono nabadoon guud si guudna ugu adeegi doono danaha beeshiisa codsi iyo fariin ayuuna u diray
waxqabadkaygu wuxuu noqon doonaa ama aasaasi u noqon doonaa inaan awalan horta la shaqeeyo nabadoonnada maanta ilaam uga gartaa meeshaan fadhiyo marooyin booskii cali cumar cumar cali maxamed oo ugu shaqay jiray sida uu ula shaqay jiray si kama si ka saama fudud oo ilaam uga gaartaahay sida cumar cali maxamed oo jeclaayay iyo si lamida inaan ula shaqay doono ayaan halkan ka ballan qaadayaa shaqadaas aan qaban doonaa huna waxaan aasaasi uga dhigi doonaa awalan baryada ilaahay annagoon ilaahay ka tuugi doonaahu towfiiq daa'ima waxaan waxqabad waxaan waxqabadkaygu ku salay doonaa biidni illaahi tacaalaa in aanan noqon doonin nabadoon khaasa oo noqon doono nabadoon caama waxaan nabadoon u noqon doonaa dhallinyarta xoogsatada ah iyo dhallinyarta aqoon-yahanada siyaasiyiinta culamaa udiinka cuqaasha iyo waxgaradka haweenka bulshada qaybaheeda kala gedisan si allaala sidii masabkooda uu yahay ayaan waxaan ballan qaadayaa in aan u noqdaahu nabadoonka ka mas-uula biidni illaahi tacaala codsi waxaan halkan ka codsanayaa waxaa maanta la ii caleema saaray oo la ii dhiibay waa ammaano ammaanaduna waxay u baahan tahay ilaalin badan shaygu haddii mar lagu tilmaamaaho ammaano waxaan qiyaasayaa ilaalintiisu inuusan shakhsi keligiisa mas-uuliyad aysan ka saarnayn ay mas-uuliyadaasu saaran tahay dhammaan shucuubta oo ammaanadaas u haayo ninka aad maanta caleema saarateen cabdilaan juulo shaakir warbaahinta dalsan magaalada muqdisho
markan haddaan eegna madaxweynaha jubbaland axmed midoobe ayaa xariga ka jiray lix waddo oo muhiim ah magaalada kismaayo waryahayaga halkaasi noogu sugan nuur ayaa warkan soo diray
madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam ayaa maanta xarigga ka jaray lix waddo oo laami ah kuwaasi oo laga hirgeliyey magaalada kismaayo madaxweynaha ayaa kadib xarigjarka socod ku maray qaar ka mid ah waddooyinka isagoo sidoo kale madasha xarigjarka ka sheegay in wejiga hore ee shaqadani oo hadda gebagabo ah ay ku xigi doonto bilowga wejiga labaad oo ka kooban afar iyo toban kilomitir waxa uu madaxweynaha ugu baaqay dhammaan shacabka ku nool magaalada kismaayo in ay ilaashadaan kaabayaasha horumarka islamarkaasina ha ay u tanaasulaan danta guud waxaa aada iyo aad farxad weyn noogu ah maanta inaan wejigii koowaad ee waddooyinkii magaalada kismaayo bilicda iyo horumarka iyo dhaqaalaha intaba sababta u ahaa aan xarigga ka jaro waan u mahad celinayaa guud ahaan intii ka soo qayb qaadatay heer degmo iyo heer gobol iyo heer wasaaradeed iyo donariska iyo deeqbixiyayaasha iyo world bank iyo kambaniga dhisay intaba aad baan ugu mahad celinaynaa waxaana mahadda ugu badan ay tahay waddada la dhisay qualitiga ay leedahay waxay tahay wax aada iyo aada muhiim u ah inay waddo tahay buuxisay shuruudihii waddooyinkaasi aanan rajaynayo qaybaha labaad iyaguna sidan oo kale inay u dhismi doonaan sida ugu dhaqsaha badanna loo bilaabi doono haddii ayna jirin tacaamulka ama mucaamalada wanaagsan ee shacabku ay la yimaadeen iyo maamulku ilaa heer degmo oo meelaha waddadu ku soo aaday iyo dadku sida degmada maamulkeeda iyo juhdigay bixiyeen iyo dadka shacabkii dareenka ay ka qabeen ee qof waliba uu xataa iyagoo wax loo celin lahaa qaarkood ay soo istaageen maya soo wadda ma maraysaa intaa ha layga dumiyo diyaar baanahay oo wax wax weyn u taraya shacabka laftirkiisa arrintaasi waxtar bay leedahay qiimayn bay leedahay tixgelin bay leedahay waxaa hadda noo dhiman kismaayo caqabadda ugu weynee haysatahay waa biyo fadhiisa sababtoo meelihii biyuhu mari lahaayeen oo dhan waa la degay muddadii burburka ahayd ee dowlad la-aanta ahayd waxay sababtay in dhulkii driinijka laga samayn lahaa dhulkii biyuhu mari jireen magaalada naqshadeedii wax badan laga bedelo oo waxaad arkaysaa xataa tuubadii ay mari jirtay hadda warshadda qashinkeeda oo kale hilibka uuska uu mari jiray intii la googooyo oo la jabiyay oo dhul laga wada dego la wada cabirta taasaa markaa waxay tahay wax caqabadda iyo muxnadda ugu badan abuuraya waa iyada waxaa sababta keenaya maanta waxaa laga hadlayay faystuuga waxaa loo baahan yay bal inta driinijka qaab loo samaynayo meesha qashinku marayo la helayo in meelaha qaarkood lagu sameeyo godad laga indilaaqo markaas ay biyuhu laga qaadi karayo ama markaas baabuur ha lagaga jiido ama ha loo sameeyo taa waxaan rabnaa iyadana qolada howlaha guud iyo maamulka degmada iyo kulligood in laga wada shaqeeyo dan guud wixii ay gashay dan guud baa gashay dadku inay waddadan helaan wixii loo mari karo o dhan waa in loo maro meelaha loo asteeyo in godad laga qodo oo biyaha loogu talagalay inay lagu uruuriyo si markaa ama toos fiilo looga qaado oo tubooyin loo sameeyo ama loo jiidi karo waa inay shacabku ku talagalaan oo ay si voluntaria barnaamijka uga qayb qaataan dhulka dowladda iskale mar walba waxa dan caama ayaa waxay ka muhiimsan tahay wax kastoo dan khaasa sidaa daraaddeed mar haddii dhulka ay dowladdu leedahay haddana qofka degan lagu tixgelinayo waxaa tixgelin sii mudan duruufta taalla iyo waxaa loo baahan yahay sida xal looga gaadina taasaa asala markaa dadka reer kismaayil waxaan ku boorinayaa hal waddaan lahayn maanta haddaan intaasoo waddo oo kale yeelannay maxaa inoo dhiman intaasoo kaleoo waddaan yeelannay waddooyinka inugu badan xaafadahoo dhan baa la wada mari doonaa magaalada wadalaami bay noqon doontaa nuur muxyidiin cali raadiyah iyo telefishinka dalsan magaalada kismaayo waryahayaga nuur muxudiin aada u mahadsan yahay guud ahaan warkii subaxa saaka raadiyaha dalsan kala socoteenna waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel